bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaa muddo badan soo noqdoonaysay baarlamaankana imanaysay cabasha naga imanaysay shacabka culimmada iyo dhammaan dadka reer puntland cabashahaasoo ku saabsanayd xajka oo ah rugni ilaahay inoo soo rogay oo inu ku waajib yeelay rugnigaasoo dadka xujayda ah oo xajka qabtaa ay sannado badan ama muddo badan soo noqnoqonaysay baarlamaankana noogu iminaysay dadkaas oo cabashadooda keenaya baarlamaanka iyagoo wadana iyagoo keliya iyo qoraalba arrinkaas hadduu muddo badan soo noqnoqday baarlamaanka guddiga joogtadaay maanta way tahay bishii lix waxay isugu yeedheen waxay u yeedheen wasiirkii cadaaladda iyo awqaafta puntland wasiirka warbixin baanu ka dhagaysanay warbixintaas oo ku aadanayd wixii uu ka og yahay arrimaha xajka wasiirku si baahbaahsan oo runtii aada waadixu ah ayuu uga warramay arrintaas oo ah cabashadeedu inay jirto isaguna shaqooyin badan iyo war badan iyo qoraallo badan iyo uu gudbiyey arrintaasna aan wax go-aan iyo wax tala ah midna aanay ka soo gudbin arrintaasuna ay ku aadan tahay dowladda federaalka ah inay wax ka qabato ka bacdii shir buu maanta ka yeeshay guddiga joogtada ah shirkaas waxay ka soo saareen guddiga joogtada go-aano go-aanadaasina waxay hor yaaleen guddiga joogtada ah waxaana aanoo akhriyayaa arrintaas oo jeedinaya xogayaha joogtada ah ee baarlamaanka kusoo dhowo xogaye arrintaana si waadaxa uga sheekay
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta waa taariikhdu tahay lixda bishii shanaad laba kun sideed iyo toban aan halkan ka soo jeedinaynaa ama war saxaafadeed ka soo baxay guddiga joogtada ee golaha wakiilada dowladda puntland guddiga joogtada ee golaha wakiilada dowladda puntland ee soomaaliya waxay fadhigoodii toddobaadlaha ahaa ee axad lixda bisha shanaad laba kun sideed iyo toban warbixin kaga dhagaysteen waxna ka weydiiyeen wasiirka wasaaradda cadaaladda awqaafta arrimaha diinta iyo dhaqancelinta ee dowladda puntland taa oo la xidhiirtay cabashooyin istabajooga oo ka imanayay xujayda puntland iyo tan soomaaliyeedba dood iyo falanqayn dheer kadib waxaa muuqatay arrimahan soo socda kow in arrimaha xajka oo ah mas-uuliyad ay leedahay dowladda federaalka soomaaliya lagu wareejiyey shirkado gaar ah shirkado gaar loo leeyahay si aan waafaqsanayn cadaaladda iyo nidaamka dawliga ah labo in cabashooyinka muwaadiniinta soomaaliyeed ee xujayda ah aan dheg jalaq loo siin shirkadahaasuna mar walba ku guulaystaan inay burburiyaan iyagoo u isticmaalaya dhaqaalaha xaddhaafka ah ee ay ka helaan xajka saddex in xujayda soomaaliyeed laga qaado qiimo aada uga sarreeya kanay ku xajiyaan xujayda waddamada aan dariska nahay afar in dhaqaalahaas faraha badan ee laga qaado xujayda soomaaliyeed aan loogu qaban adeeggii ay xaqa u lahaayeen sida safarada diyaaradaha gaadiidka deegaanka cuntada caafimaadka iyo guud ahaan fududaynta gudashada waajibaadka xajka dhibaatadaas aan kor ku soo sheegnay oo sabab u noqota in dad badan oo soomaaliyeed oo gudan lahaa waajibaadka xajka ay ka baaqsadaan gudashada xajka oo aynu ognahay inuu yahay tiir ka mid ah tiirarka islaamka sidaa darteed waxaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya ugu baaqaynaa inay arrintan deg deg wax uga qabtaan arrimaha xajkana ku soo celiyaan gacanta dowladda soomaaliya si ay u maamulaan wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta ee dowladda federaalka ee soomaaliya iyo wasaaradaha dhiggeeda ah ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee soomaaliya si shacabka soomaaliyeed looga saaro dhibta iyo musuq maasuqa ku keliyaystay ee arrimaha xajka wabilaahi towfiiq waa mahadsanti
culimada saxaafadda